marka hore waa ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha salaan kadib sida aad sheegtay muddo afar maalin ah maanta afar ay ku tahay waxaan ku sugannahay magaalada xudur xarunta caasimadda bakool waxaana u joognay wadatashi qorshaha horumarinta qaranka wadatashigaas oo aan la sameyneynay qaybaha bulshada kala duwan
waa gartay waxaa idinkula sugan halkaas wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya maxaa shirka diiradda lagu saaray imise beri ayuusan so ayuunu socon doonaa
shirka waxaa socon uu soo socday oo maanta gebagebe uu yahay afar maalmood maalinka imaanay iyo saddex maalin kale oo shirkas noo socday waxyaabaha laga hadlayo waxay ahayd maadaama qorshihii qaranka lagu horumarinayay qorshaha sagaalaad la qoraayay si oo loola tashto reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool degmada xudur
waa gartay wasaaradda qorsheynta dadaalada ku aadan wasaaradaha kale ee qorsheynta maamul goboleedyada waxay ka wadaa gobollo dhowra oo ka tirsan dalka ka maamul koonfur goboleed ahaan shirkii saddexdii maalmood socday maxaa idinkaga soo baxay xagga wadatashiga iyo faa-iidooyinka maamulka koonfur galbeed uu leeyahay
waxaan noo suuragalay in aan annagoo wada soconno wafdi ka socdo federaalka qayb ka yahay una hormood ka yahay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta federaal iyo annagoo ah tiam kasoo baxay koonfur galbeed oo matalayo anna ah hogaaminayo labada tiam oo ah wasiirka qorsheynta waxaa noo suuragalay inaan maalmahaas la qaadano sektarada kala duwan bulshada ku nool koonfur xudur waxaa ka mid ah oo maalinkii koowaad aan la kulannay maamulka si horudhaca aan ula kulannay aan iswareysanay kadib waxaan sameynay qaybaha kala duwan ayaa maalin maalin ula kulmeynay waxaana la kulannay arrimaha bulshada dadka socdo hadday noqon lahayn haweenka ururka dhalinyarada culamaa udiinka iyo dhalinyarada sportska waa la kulannay kadib waxaan la kulannay haddana ganacsatada si ayagana aan u wareysano haddana waxaan la kulannay waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo golaha deegaanka iyo dad matalayo degmooyinka shanta degmood ay ka kooban tahay gobolka bakool
taye dadkaas kala duwan ee odayaasha iyo dhallinyarada iyo waxgaradka aada la kulanteen maxaad kala hadasheen oo saldhig u ahaa wadahadaladiina aada ka wadaan magaalada xudur
sida gobolada kale aad sheegtay waxaba waxaa ka socdo wadatashi noocaas ah waxyaabaha lagala tashanayan dadka waxay yihiin baahiyada ay qabaan oy doonayaan in qorshaha qaranka qorshaha horumarineed ee qaranka lagu daro kaasoo ah qorshihii horumarineed ee soomaaliya shanta sano ee soo socota marka dadka waxaan weydiineynay aan kala tashanaynay waxyaabaha ayaga mudnaanta u ah ay rabaan in loo qabto shanta sano ee soo socoto hadday noqon lahayd dhanka amniga iyo cadaaladda hadday noqon lahayd dhanka horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha hadday noqon lahayd dhanka wax soo saarka la horumarinayo hadday noqon lahayd dhanka arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo wixii la halmaalo marka waxyaabaha ayaga mudnaanta markaas ay siinayaan aan kala tashanaynay si aan u ogaano baahida dhabta ee taallo guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool maamul walba iyo dowlad goboleed walbana waxyaabahaas lagala tashanayay markii la aruuriyona waxay noqon doonaa qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad ayuu noqon doonaa shanta sano ee soo socota
waa gartay mudan wasiir waa mahadsan tahay shirkaasna koonfur galbeed adiga u qaabilsanaa oo hogaaminayay dadkii waad la hadasheen waadna la fariisateen ayaga dhankooda maxay sheegteen oo baahi ah oo ku aadan rabitaankooda xagga dowladnimo iyo dadaalada wasaaradda qorsheyntu ay wado
waxay noo soo gudbiyeen dhowr wadankii wuu iska burbursan yahay waxyaabaha ay doonayaan markaas in loo qabto ayay noo soo gudbiyeen wadooyin in la dhiso eelaboorka in loo dhiso xarumihii dowladda iyo wasaaradaha ku shaqeyn lahaayeen iyo maamulka uu ku shaqeyn lahaa in la dayactiro in la horumariyo la maalgashto beeraha iyo xoolaha in amniga wax laga qabto wadooyinka lasu furo in la tayeeyo ciidamada iyo la tayeeyo in macaxedo la furo oo tababaro loo furo in xarumaha caafimaad la tayeeyo oo la dhiso xaruma caafimaad iyo waxyaabo badan oo baahiyaha ay markaas ayaga ay u arkayeen inay yihiin baahiyo in wax laga qabta ay habboon tahay
ugu dambeyn saacatul wasiir baahiyadaas ay soo bandhigeen dadka bulshada ah waa waxaan wanaagsan oo la doonayo in wax laga qabto awood ma u leedihiin ka maamul ahaan isbitaalada iyo waxbarashada iyo wadooyinka iyo dadaalada kale ay sheegaan inaad ugu yaraan un baahidaas wax ka qabataan
qorshe markii la dejinayo wadanka dhan ayaa laga aruurinayaa datadaas waa lasu geynayaa baahiyada lasoo gudbiyey waxaa lagala baxayaa kuwa ugu muhiimsan oo markaas wax laga qaban karo baahiyada dhammaantood lama dabooli karo balse kuwa ugu waaweyn oo markaas oona loo arko inay muhiim tahay in la daboolo ayaa laga soo qaadayaa kadib dowladda ayaa waxay qorsheynaysaa sidii baahiyadaas wax u qaban lahayd waxay naga dhinaado na waxaan la kaashanaynaa deeqbixyaalka si uun wixii la dabooli kara loo daboolo hadduu ale
ee ugu dambeyn shirkii waa soo gabagaboobay maxaa idiin soo baxay markii aada ra'yiga aruuriseen oo dadka aada la kulanteen oo ayagana baahiyadooda sheegteen idinkana maadaama aad dowladda tihiin aada u sheegteen waxyaabahaas in wax laga qaban doono
horta waxay ahayd arrin arrin oo in arrin wanaagsan dadkana aada ugu riyaaqeen in markii ugu horreysay oo la qorayo qorshaha horumarineed ee qaranka kanna waa kii sagaalaad in dadki ay dareemaan in ay qeyb ka yihiin ayna ayaga warbixin iyo loo soo doonto si markii laga tashanayo aayaha ummadda soomaaliyeed ayagana qeyb looga dhigo ayagana ay dareemaan inay waxaan ay leeyihiin ay tahay wax ayaga ay leeyihiin ay soomaali leedahay ayagana ay dareemaan in baahiyadooda ayaga cod ka taqaana aysan jirin ayagana ay gudbisteen baahiyadooda marka wax lasoo dhaweeyo aada loogu riyaaqay ay noqotay hadduu hadleydmana gobol maamul goboleed dowlad goboleed dhan ayay arrintaas ka dhacday marba meel ayaa la tegayay hadda kii hore waxaa lagu qabtay baydhabo wareegi koowaad wareegi labaad hadda xuduraa lagu qabtay oo ah xarunta laga xukumo bakool wareeg saddexaad ayaa jiri doono meel kale ayaan geenayna hadduu hadleydma marka dadkii dowladnimadii ayay dareemeen waxay dareemeen in oo aayahooda lagala tashanayo wixii soo baxana ay tahay wax ayaga ay leeyihiin